saddexdii bishii disembar labada kun iyo sagaalka waxaa isugu yimid hoteelka shaamow arday faraxsan waalidiin wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xubno kale oo bulshada ah oo isku diyaarinayey inay ka qayb galaan munaasabadda qalinjabinta oo ilaa lixdan arday ay ka qalin jabinaysay jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud biday oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda banaadir waxa uu ahaa qabanqaabiyaha munaasabadaasi runtii habeena maalinkaasi subci horeeta waxaan abaaminayay barnaamijka waxaan iga abaabula ka ahaa awooday wiilkii kuliyadda baan ahaa markaasi marka subci horaan khudbad baan lahaa khudbadii baan qaatay khudbadii markaan qaatay kadib qola marti ay imaanaysa erdo ku aaday waan soo dhaweeyey markii qolada aan soo dejiye waan keenay kilometer five ayaan keenay meel hotel ku yaalo waxaa meesha isii jooga waxaan ku laabanaya xafladiisa usoo jinaanalajaalayo runtii markaas waxay ahayd kow iyo tobankii oo labaatan lacbay ahayd markii aan soo galay kursiga waxaa iga kacay nimaan saaxiibo nahay oo yiri dakoor in soo fadhiiso kursigii waan fadhiistay markaas baa allah unaxariistay waxaa ii yeeray doctor cabdi igu yiri maaragtay waxaan rabaa waa dibdikiyana in lii hormariyo waayo dugsiga waa ku horumarinaynaa walaa waxaan kulaxsanaynaa mataqaana guri badan adiga ku xujumaynaa markaasi waxaa boosii galay doctor bukli oo markaasi stageka fuulay oo hadalka bilaabay marka runtii subaxaas waxay isku xaadi farxada oo dhalinyaro badan oo muddo soo maqbalaaleysay ay ku qalinjabinayeen iyo waalidiintoodii meeshu meel aada u xurxoon bay ahayd runtii waxa weye dabcdalo kadib waxay isku bedeshay mataqaana arrin miiro leh oo webi dhiiga ayay noqotay maalinkaas xilliga uu qaraxu dhacay waxaa hadlayay mid ka mid a aasaasayaasha iyo macallimiinta jaamacadda oo ah doctor cusmaan maxamuud dufle haatanna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya isaguna waxa uu nooga warramay xusuustiisii maalintaasi runtii waxay ahayd dhacdo aada u xanuun badan oo weliba yani aada iyo aada xasuus gaarana ummadda bulshada soomaaliyeed badanaa ku leh anigana runtii waa xasuus gaara iishay leedahay maxaa yeeley qofkii markaa hadlaayey podiumka korsanaa ayaan ahaa oo saas u daawanayay arrinta ka horjeeday maxaa siday wax u dhacaayeen runtii xasuus aada iyo aad oo toban sano kadib xasuus runtii aada iyo aada weliba aada yani murugo leh ayay ayay ayay igu leedahay maxaa yeelay waxa dhacaaya dhan horteyda ku dhaceen waxayna dhaceen waa wax second isku dhacay bay ahaayeen haddana runtii waa garan kartaa dadkii asxaabta aan ahayn oo aan la fadhiyey oo aan mas-uuliyiintii wasiirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale asxaabta aan ahayn oo aan ka soo kacay laba daqiiqay bar ka hor laba daqiiqay bar ayaan muxuu ahayto meesha taagnaa in haddana iyagoo wada meyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtid ragga haddaad la sheekaysanaysid marka waxay kuu lahan kartaa xasuus aada iyo aada u murugo badan aad iyo aad waxaad si gaara u xustaa adiga iyo ibraahim caddi oo allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare ma adiga hadalka ku horreeyey mise isaga hadalka ku horreeyey bal arrintaa wax yar ka hadal arrintaas waa arrin xasuus gaara leh runtii macruufow maxaa yeelay ibraahim cadow allah u naxariistay profesor ibraahim xuseen cadow baa ag fadhinay markaas wuxuu iga codsaday anigaa ku horreeyey sida yani liiska ugu qornaa profesor shahiid ayaa muxuu ahayto markaa korsanaa muxuu ahayto podiumka yani muxuu ahayto oo khudbada waday markuu kasoo degta aniga ahayd inaan ku xigsaday sidaaba yani jadwalku ahaa wuxuu iga codsaday markaa inaan uu iga hormaro wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ka hormaro meel u degdegsana markaasaa iri waa diyaar markaasa waxaan u yeeray hormuudkii oo ahaa profesor bigay markaasaan iri profesor cadow wuxuu rabaa inuu iga hormaro ana diyaaran wa markaasu wuxuu yiri hormuudkii maya waxaan samaynaynaa markuu profesor suud soo degto waxaan ku xijinaynaa soo la hadlaya profesor duflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan adaan isku xijinayn adaan ku horumarinayna wasiirada sidaasuu ku qancay marka saasaan marka aniga aan uga horumaray marka aniga aan tegay saa igu xigay marka inuu soo koro sida hadda jadwalka markaa dambe loo dhigay yacni laba daqiiqa kadibna haddi waaba tii yani musiibadii ay dhacday oo meesha ay ku xijaabta allahu naxariista waxaa qaraxaasi ku dhintay arday badan oo qalin jabinaysay suxufiyiin wasiiradii caafimaadka qamar aadan cali waxbarashada axmed aadan waayeel tacliinta sare brofesor ibraahim cadow wasiirkii dhallinyaradii ciyaaraha sulaymaan colaad rooble oo maalmo kadib isagu dhaawacii ugu dhintay dalka sacuudiga doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid ahaa dadka sida xun ugu dhaawacmay weerarkaasi ee loo qaaday dalka sacuudiga aniga runtii dhaawac xun baa isoo gaaray runtii laftigeeda maanta waxaan masaxa mediyakaan ahaa runtii aniga waxaa rabanaya meesha in markii aan baxayn waxaa lagu qaado go baa lagu qaado go maan seer kadib xubnaha dhan baa igu jabay dhaawac xoogla ay soo gaaray waxaa kamida dadkii dhaawac xoogala ay soo gaaray museeradaasi dowladda sacuudiga noo fadhiisay gacan noo fadhiisay runtii dhaawacaasi dadkiigu cusubaa wuxuu ahaa jidka cayaaraha ulaamaa calaab roble iyo aniga iyo wiilkalas oo arday oo layihahdo dr maxamed la yihahdo iyo adigu meeshan kusub dhaawacisa inta kale dhaawacyaasi waayeen hadda markii nala geeyey isbitaallada naga kala qaybiyey in isbitaal la yihahdo king detention hospital ayaa la fiiciyey isagana king bitaal buu difay adigu dhowr maalmood buu ku jiray i t u ku jiray kadib wuu kasaabtay ninkaas weyan baa hadda xagga markaan dhaawacaas ku dhintay salaamaan colaas intii kaleet waa soo bogsoodeen anigu muddo sanad iyo barcab aan ku jiray dadka igu dambeeyeen ahaa waxaa iga dambeeyey markaleetoliyo kolkaasna dhaawac igu soo gaaro sinaa kagi jiray intii kaleetna waan ka badbaadinay waa fiicanna haddana alxamdulilah ilaah aan iga mahadcelideyna waxa weye waktigana wax ka dhinaayeen annaga waanu shaqeynaa haddana goormaad ka war heshay dhibaatada meesha ka dhacda intee la ekeed iyo dadka ku baxay waxaan ka war helay markii aan dhaawacmay waxaan sir malaa magoodi aa idinku soo baxay waxaan darceen aan istaago waa istaag kari waayey waxaa lahaa inta moodaa kaleysan maanaa ka xaruntii baan lahaa hatan iyo aniga fikir ahaan iguma jirin meeshan baan ka yimaado isku qaxeeya ama ama suicide bomb uu ka dhacaya maamtaagaa doobiyaashakuurahay miyaa iman maanta xogaayan fasir baa jirtay iyo dadbaa banaan baxay badan sida hayeen dabcadda ilaa bilaabay dagaal bilaabay oo weliyo iyaa soo dhacay waan kedi runtii waxa weeye garashadeedii inta badan lagama tegin waan istaa meeshiina dad baweyn dhacay dad badan oo saaxiibteeda toban intii lagu qaalisanaa fasafiyiin ayaa maanta runtii meesha ku dhiisay garashadii wuxuu ahaa markii biyo korhayo stageka markii kasoo degay ahaa dibadda ugu dambeeyey uu jeediyay maantaasi uyii intaan nool lala wadaynaa haddaan dhiban allah noo naxariisto ayuu ku yiri bilishii ugu dambeysay waa runtii waxay ahayd arrinta waxay ahayd mataqaanaa aad dad badan waxaana badan bay ahayd maalin jeeda maantaasi imise arday iyo macalimiina uga dhintay jaamacadda jaamacadda waxaa uga dhintay ardayda macalimiinta marka isugu daro afar iyo toban qof ayaa uga dhintay oo daryaalka injibilaysa kamid ahaa macalimiinta ka ahaa iyo mas-uulka igu sabeeyey doctor shahiid ayaa uga dhintay laakiin inta badan dhaawacay ahaayeen macalimiintii jaamacadda toban sano kadib jaamacadda banaadir waxaa toddobaadkii hore ka qalin jebiyey in ka badan lix boqol oo arday kuwaasoo ah dufcaddii saddex iyo tobnaad qaraxa lala beegsada hotel shamow ma aysan sheeganin ururka al-shabaab hase yeeshee mas-uuliyiinta amniga iyo sirdoonka soomaaliya waxay xaqiijiyeen in ururkaasi ay ka dambeeyeen ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa nin ka soo laabtay dalka denmark oo xubin ka ahaa ururka al-shabaab